qoysaskan kobogtaali deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolada koonfur galbeed soomaaliya weliba iyadan saamaytay abaarta ka dheeratay iyo oo ka waayeen xoolo iyo beeroyo tacbado jireen walina hadda iyo ka daruufaysiiyana deegaanka la foole ee gobolka hashabeellaha hoose weliniyon helna gargaarka filina maamulka deegaanka la foole ee gobolka hashabeellaha hoose iyo weliba wasaakoon meeranka seeday qoysaskan si uusan ogaada baahiyaadso nololeed ee haysadaa unka horeyntii qaar ku mida dadka barakacyaasha degan deegaanka la foole iyo weliba yoo sheegana inay unbaahiyana raashin iyo biyo ayoo dhibaataan qabaan kanuu ku noolyahay baabuur haddii shidaal lagu shubo ma socokana shidaal way kan cunugii yar sakiirka iyo qofku waayeelka maanta sii ku nool ilaahba sii ku nool hooyd ma haysano herged ma haysano jiifuma ma hayso cuntuxumana hayso naagaha ini baxanaya derbigo agaqaba naagoo ayadba kalfoonanay dhar u dhaq dhulka oo haaq waxaa dalbanaa inaa raashiin nala keeno horta kanaana dilo kabantaa nala siiyo oo raashiin nala keeno oo bacyaal guryaalka saaran nala keeno intaasaa dalbanaa oo kaamkana caagna saddex kunaa gadanoonaa biyihii giirgaan saddex kun maalinta berki sadaalahaana biyila'aana la seexanaa intaasaa hadda dhib u qabnaa
daawo raashin hadda dhar lahba naagu haweentaase dhar ma haystaa rag iska dhaafurkiisi intaas u badan yihiin wax al wixii oo adin isoo kastaa ayaa iska dalbaha hool waa rabaa wax la-un waa rabaa aqoomaha dugsa u rabaa wax aan la geey ma arko ma aqaan wax aan iska qabta dhibaatadeed ayaa i hays waxaan ka rabnaa wixii oo maaragtay ilaahay uu wax u dhiibayo hadday dawlad tahay hadday tahay waxaa weeye dad oo macaawinaan loo soo dhiiba ay tahay intaas waxaan ka rabnaa inay noo dadaalaan baahida nagala dagaalaan gudoomiyaha maamulka deegaanka la foole ee gobolka hashabeellaha hoose nuur cusmaan iyo weliba wusa codsaday in gurmud la sameeya qoysaska nololxumada ka haysta deegaanka iyo ka bugtaaleen abaarta ku jarta dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya codsiga aan rabno halkaan inaan ka dirno waxay tahay oo ugu horeeyo hay-adda maareynta musiibooyinka sidoo kale waxaan rabnaa inaan u dirno dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya runtii deegaanku dadka qaxootiga ku nool in badan markii aad la sheekaysatid waqti dhow wax maysan imaanin dadkana waad dareemi kartaa dad baahiyo iyo maxaan ku yidhaahdaa ii sheeg dagaalada ka jira xitaa dalka qaybo ka mide ka soo qaxa jiro waxay miciinbadeen ay soo aadeen halkaan ay soo aadeen laakiin waxaan gara waaya marka sababta hay-aduhu maxaan ku yidhahdaa halkaan ay u imaan waayeen meeshaan amnigaa ka jiro haddana ma yimaadaan hay-adaha sababta ka liftaan garawa waxaa kaloo jiro n g o ga aad u tiro badan oo deegaankan la foolo ka shaqeeyaa jiro marka laga reebo newway wax n g o kale oo maxaan ku yidhahdaa meeshaan ka shaqeeyo oo dadkan masaakiinta tabaalaysan ee meelo kala duwan ka yimid sida baay iyo bokool iyo maxaan ku yidhahdaa shabeellada hoose safaro dheerdheer soo galay xoolihii ay haysteen ka dhammaadeen beerihii ay tacban jireen roob dartiis roob la-aanta darteed iyo waxaasoo dhan u soo barakacay halkaan yimid sanayna maadaama bil barakaysan oo bisha ramadaan ay soo socoto runtiina ilaah subxaana wa tacaalaana uu faray ummaddu inay isku naxariistaan shirkadaha ganacsatada iyo dadweynaha wax haysto iyo hay-adda maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe intaba waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa dadkan tabaalaysan oo aad ka u liito in wax lala soo gaaro